dadka na dhegaysanaya iyo kuwa iyo kuwa nala joogaba salaan kadib waxaan halkan ka jeedinaynaa baaq nabadeed weeye baaq nabadeed weeye waxaan jeedinaynaa ma aha hadal kale waxaan ahayn guddigii sidaan horay idaacadaha uga sheegnay ama idaacadaha wararkii ka baxay aad ku dhegaysateen guddigii sagaal iyo sagaalka ahaa oo siddeed iyo tobanka ahaa oo loo saaray nabadgelyada ama nabadda inay xasiliyaan colaaddana ay meesha ka saaraan guddigaas waxaa haddana waxaan soo qabannay xabaddii waa joojinnay waxaan ku darnay kala qaadiddii ciidamada ciidamadayna waa la kala qaaday oo waxaa la kala qaaday masaafo laba kilomitir iyo laba kilomitir iyo awal kilomitir u dhexeeyey ilaa shan kilomitir ama shan kilomitir oo wax dhiman inay u dhexayso baa lagu kala qaaday isteebkaasna waa soo dhaafnay tillaabada saddexaad oo aan u gudubnay waxaa weeye guddigayagii iyo guddi kale oo ka socda u n-ka in ay laysku kaaya daro oo aannu ilaalinno cid allaale ciddii nabadgelya xumo wadda oo aan xasilinno dalka oo dhan inaan xasilinno baa naloo naloo doortay waxaa marka aan ku sii guulaysannay oo kale oo tillaabaha oo aan sii qaadnay guddigii sagaal iyo sagaal labada dhinac uu ahaa waa laysku daray waxaa laga dhigay waa isku qasnay sagaal labada dhinaca galmudug bay ka shaqaynaysaa sagaal labada dhinacana waxay ka shaqaynaysaa puntland labadiyada gudoomiye waa isbedelnay anigu galmudug baan ka shaqaynayaa gudoomiye ma ahay laakiin guddoomiyaha nabaddaanu ah haddii alla idmo hadda laga bilaabo guddoomiyihii kalena guddoomiyaha nabadda ayuu wuxuu ka yahay dhinaca puntland sidaas baa la qaatay nabaddaasaa la qaatay waxaan guddoonsannay madaxweynayaashii ra'iisul wasaarihii iyo in badan oo salaadiin iyo cuqaal ah oo nala joogtay iyo ummad badan oo shirarkan ka soo qaybgelaysay waxaa la go'aansaday in nabad la qaato colaaddana dabka ololayana biyo lagu shubo colaaddana meesha laga saaro waxaan idiin sheegaynaa dadka dad waxaa jira si gaar a maaragtay u fakeraya oo si xun u fakeraya oo wixii ma garanaysaa lasoo dhaafay hibanaya ooma sii fiirinaya yaan la sii fiirin baan leeyahay walaalayaal dad walaala baan nahay soomaali baan nahay isku af baan nahay isku diin baan nahay isku waa isu eg nahay isku degaan baan nahay daris baan nahay waxaan leenahay dhibtii dhacday dhib dambe yaan lagu dirin nabaddana ha la qaato annagana nala shaqeeya haddii alla idmo meel baan uga soo haraynaa arrintaas waxaan kale oo u baaqaynaa dadkii qaxay inay soo laabtaan oo guryahooda yimaadaan col ma jiro cid ka naxinaysaa iyo wax laga daadinahayaa iyo wax dilahayaa midna ma jiraan hadda kadib haddii alla idmo